qoraal gaaban oo uu ku seexan yahay madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama ayaa waxaa laga soo saaray aqalka cad ee looga aramiyo dowladda waddanka maraykanka ee white house waxaana lagu magacaabay safiirka cusub ee dowladda maraykanka u fadhin doona dalka soomaaliya muddo lix bilood kadib waxaana safiirka la magacaabay lagu magacaabaa stephen swartis qoraalka ka soo baxay aqalka cad ee looga aramiyo maraykanka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in shakhsiga la magacaabay uu yahay shakhsi ka bixi kara shaqada loo igmay waxaana uu si deg deg ah u beddeli doonaa xafiiska islamarkaana uu la wareegi doonaa xafiiskii ay bannaysay lix bilood ka hor katarina nani taas oo shaqada iskaga tagtay arrimo iyada quseeya safiirka cusub ee la magacaabay ayaa waxa uu noqonayaa safiirkii ugu horreeyey ee dowladda maraykanka u soo magacaabo soomaaliya muddo waa afar labaatan sano kadib kaasi oo si rasmi a u fadhiisan doono xafiiskiisa waxaana maraykanka uu ballanqaaday inuu xoojin doono xiriirka labada waddan dowladaha maraykanka iyo soomaaliya ayaa waxa ay leeyihiin xiriir wanaagsan oo soo jireen ah waxaana washington ay muqdisho ka taageertaa dhinacyo kala duwan bishii mey ee sanadkii hore ayaa ahayd markii haweeneedii loo soo magacaabay safiirka maraykanka ee soomaaliya ay isku casishay arrimo